boobkan ayaa isugu jira mid hantiyadeed iyo afduub carruur aad u yaryar oo dugsiyada qur'aanka wax ka barta deegaanno ay ka mid yihiin mushaani waagaade iyo kuwo kale oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warar xogogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in dhowr dugsi qur-aan ay carruurtan ka wateen kuwaas oo haatan la laayahay halka ay ku sugan yihiin qaar ka mida qoysaska carruurtaasi laga watay oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu wargeliyey in aysan dacwado geyn karin xarumaha kooxda nabaddiidka ah ay ku leeyihiin deegaanadaasi mushaani waagaaday iyo kuwa kale oo dhammaantoodba hoostaga shabeellaha hoose magaalada muqdisho ayay soo gaareen dhowr qoys oo habeenbar la soo baxsaday carruurtooda oo midka ugu weyn uu yahay sagaal sanna jir waxa ayna sheegeen in gaadiidka ka soo baxaya shabeellaha hoose gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab laga baarayo carruurta aadka u yaryar lama oga halka ay carruurtaasi geynayaan iyo qaabka ay u isticmaalayaan dhinaca kale deegaano hoostaga gobollada shabeellaha dhexe iyo galguduud ayay dadkii ka barakaceen kadib markii dhac hantiyadeed oo xoolo nool ah loo geystay ugu yaraan sagaal boqol oo neef oo ari ah ayaa laga kaxaystay gobolka galguduud gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab halka ku dhowaad toddoba boqol oo neef oo ari ah laga watay shabeellaha dhexe deegaanada ay uga sugan yihiin xoolahani ayay ku qasbeen dhowr qof oo dumar u badan in ay wadaan si loo geeyo xarumaha ay deggan yihiin kadibna waxaa la sheegay in ay dadkii xoolahaasi kaxeeyey ay dib u soo laabteen ayagoo jirdil lagu sameeyey horay ayaa dadka deggan qaybo ka mida shabeellaha dhexe waxaa lagu qasbi jiray in ay kala doortaan rag u dagaalamo kooxda al-shabaab ama lacago fara badan in ay bixiyaan si wiilashooda ay ugu badbaadaan in kasta oo saddexdan gobol shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo galguduud ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka nabad ilaalinta amisom dagaalna ay ku hayaan haraadiga ugus ekis al-shabaab ayaa rajo weyn waxaa laga qabaa in guulo laga gaaro soo afjaridda kooxaha nabaddiidka ah ee gabalkoodu sii dhacayo